dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
kulan wacan oo wanaagsan nool baa joogtaan isi kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba ku soo dhowaada barnaamijka xolashada warasida oo xilli kasta adaan kunaad maqashaan marka laga rabo habeenaba jimcaha
kursigaasan aabsaqae madaxweyne madaxweyne koli dhahaye
waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland
aniguna waxaan ahaa madaxweynaha khaatuma state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state
war aan waliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii haysid kore waana iila qobsid kore
anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda eberland
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa isniin talaada ay soo gelayso taariikhda ku aasaysan tahay shanta bisha koob iyo tobnaad ee nofembar sannada labaatan toban iyo sagaal qodobada caawa barnaamij aan kusoo qaadano waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa amar ku soo rotay xubnaha federaalka qaybta ka ahay maamul goboleedyada faahfaahin ku saabsan ayaan goorra idiin soo gudbi doono waxyaabaha kale caawa barnaamij aa ku dhegayso doonteen waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada dhuusamarib ee galmudug geystay ciidamo aad u fara badan kuwaasoo loogu talagalay inay sugaan amniga xarumihii dhowaan ay ka baxeen ciidamada taabacsan ururka ilasunna faahfaahin ku saabsan ayaan goorra idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamij aa ku dhegayso doonteen waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaami waxyaabaha kale caawa barnaamij aa ku dhegayso doonteen waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa maanta wuxuu shir guddoomiyey kulan looga hadlayay amniga deegaanada jubbaland faahfaahin la xiriirta ayaad goorrow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamij aa ku dhegayso doonteen waxaa qayb ka noqon doona wasiir ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa xildhibaanada aqalka sare baarlamaanka soomaaliya maanta ka dalbaday in la hor keeno sharci ka dhanaa dadka baraha bulshada ku aflagaadeeya madaxda qaranka faahfaahin ku saabsan ayaan goorrow idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamij aa ku dhegayso doonteen waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa amar ku soo rotay guddigii dhowaan oo soo magacaabay madax xukuumadda galmudug ee lagu talagalay arrimaha doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yielal xoge naga soo gaaraya dhuusamareeb waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegayso doonteen waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadalkii kenya ku sheegtay in loo fasaxay ka qaybgalkii xafladda calaamasaarka madaxweynaha jubbaland warqad ka soo baad xafiiska madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda qaranka ayaan goorrow idiin soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamij ku dhegayso doonteen xubintaad ku xiisaha bandeed ee kalamaan qaybaha dambe barnamijna wax ku dhegayso doonteen heesta intii diyaarinta barnaamijkan oo anigoo xasana saaxiibkii cumar axmed rahiim saxiifayo barnaamijka caaw ii farsamaynaya waa mar kale iyo xolashada waraysyada miyaydaan wax isqabto isqimeeyabaa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco
kulansan elena saaxiibyeel kusoo dhada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho wasiirka wasaaradda warxufinta dhanka dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maariyo oo goorra warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa sheegay in dalka oo dhan maamulkiisa ay leedahay dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasna xubnaha federaalka qaybta ka ah ee maamul goboleedyada ay si qaldan u fahmeen nidaamka federaalka isagoo saxaafadda kula hadlay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayuu sheegay in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay si sicdarro ah uga dhoofaan wadamo kale lana kulmaan madaxweyneyaal taasina wadamo adduunka qaarkood ayuu sheegay in laisku maxkamadeeyo isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in xubnaha federaalka qaybta ka ah ay isku arkaan inay yihiin dal madax banan wixii ay doonaan ayay samaysan karaan islamarkaasna go-aano aan lagala tashan dowladda federaalka ayay fuliyeen waddanka ay doonaan ay u safraan lala kulmaan madaxa wadamadaasi ay la kulmaan maanta waxaan halkan shirkan jaraa'id u qabtay inaan waxoogaa briefina idinka siiyo howlihii fatahaadda iyo roobabka ee gurmadkooda lagu jiray ayaan rabaa inaan waxoogaa briefin ilaa hadda xaaladdu halkay marayso idinka siiyo waxoogaa kormar ah sidaad la socotaan dalkeenna waxaa ka dahay roobab xoog leh waxaana meelo badan oo dalkaa ka dhacay fatahaad webi ama fatahaad ama daadad ay keeneen roobab oo waxyeello u geystay magaalooyin dad badan degan yahay oo ay ku jirto magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan magaalada baardheere magaalada berdaale iyo buulo berde iyo meelo kale iyo tuulooyin aada u fara badan markii la arkay in daadadkaas iyo roobabku keeni karaan khasaare nafeed ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre shan iyo labaatankii oktoobar magacaabay guddi heer qarana oo u taagan inay u gurmadaan dadkaas u samata bixiyaan sidoo kalena meelaha fatahaaduhu ka dhaceen maamulada joogaa waxay magacaabeen guddi kaas la mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu beesha caalamka iyo cid kasta oo soomaaliya iyo ganacsatada iyo dawladahan saaxiibka nahay u abiilgareey ama ka codsaday inay taageeraan dawladda soomaaliya oo ay u eg tahay fatahaadda webiyadu culayska ay leeyihiin inay ka badan tahay dawladda soomaaliya labaatan iyo toddobadii bisha wuxuu ra-iisul wasaaruhu la kulmay madaxweynaha soomaaliya wuxuu la kulmay ganacsatada soomaaliyeed iyo culimaa udiinka ayuu la kulmay oo uu ka codsaday inay taageeraan dadka walaalahooda ee dhibaataysan sidoo kalena uu ka caddeeyey mowqifka dawladda soomaaliya oo ah gacantii ugu horreysay ee deeq ku dhawaaqda in dawladda soomaaliya arrintaa ugu tala gashay shan boqol oo kun oo dollar iyo gargaar kale oo badan oo ku jiray bakhaarada wasaaradda gargaarka iyo iyo bini-aadinimada ayuu ku dhawaaqay madaxweynuhu sidoo kalena madaxda sare ayaa mushahaarkooda iyo wixii kalestay awoodaan iyo dad badan oo ka mida madaxda dawladda ayaa ku dhawaaqay dawladdu markaa qorshe ayay dejisay afar weji leh oo loogu gurmanaya dadkaas wejiga koowaad wuxuu ahaa in dadka la samata bixiyo oo meelaha fatahaaddu ugu galeen wakhti horena digniin la sii siiyo markii biyaha la arko inaanay ku jiri karinna la bixiyo laga bixiyo magaalada wejiga labaad ee sooma ay dawladdu samaysay waxay ahayd in dadka markaa la quudiyo maadaama ay guryahoodii iyo wixii ay ku tiirsanaayeen nololaha ay ka baaba'een in la quudiyo wejiga saddexaad ee qorshaha dawladda waxaa weeye in marka ay taa dhammaato biyuhu magaalooyinku hagaagaan in lagu celiyo degaankoodii oo lagala qayb qaato inay noloshoodii caadiga aha ku noqdaan dadweynaha qaxay ee guryahooda ka baxay qodobka afraadna waxaa weeye sidii dawladda soomaaliya ugu diyaargaroobi lahayd meelaha had iyo jeer fatahaaddu ka dhacan oo beledweyne ka mid tahay sidii aanay mar labaad ama mar saddexaad afraad uga dhici lahayn ee la keeno qorsho weyn oo magaalada looga badbaadinayo biyaha soo gala oo ay keeneen saddex arrimood inay biyuhu goor hore oo berigii hore aanay soo geli karin soo galaan midda koowaad ee ay keentay waxaa weeye in webigu buuxsamay oo ciid ay ka buuxsantay waayo webiga dawlad baa daryeeli jirtay xuduudda meeshuu dalka ka soo galo ilaa meeshuu ku dhammaado wiishash baa qodi jiray si ay biyo badan u qaado oo dadkana biyuhu aanay markiiba ugu fakihin ciiddaa buuxsantay waxay keentay haddii biyo soo maraan webiga meelo badan oo ka mid ah inuu dhulka inuu la sinmo ku soo dhowaado marka haddii biyo soo maraan markiiba waa ku fatahayaan dadkii hadday bil maqnaadaanna markiiba wuu qallalay markaa masiibo weyn wey dawladdu waxay doonaysaa kollay ma dhihi karo from xuduudda etoobiya ilaa inta uu gaadho oo badda kaga shubo ayay qodaysaa laakiin inay meelaha dadweynuhu degan yahay wejiga koowaad ay ay ay ay nidaamiso weeye arrinta labaad ee fatahaaddaa keenaysaa waa in dabcan climate change dhacay oo robabku marna badanayaan marna yaraanaya adduunka aan kala mid nahay gaar ahaan africa uu aada u saameeyey climate changigu ama isbeddelka cilmi- cimiladu qodobka saddexaadna waxaa weeye biyuhu markii ay yar yihiin in dadweynuhu ay furteen meelaha qaarkood beerahooda u furteen oo isla markaana aanay marka dambe haddana aanay awdaynin kaasoo sahlaysa inay fatahaadu dhacdo laakiin beledweyn oo kale waxaas kinaaladaa yaryar hadda wax ka weyn baa yimid oo marna aan aan joogsanayn marka wejiga afraadna waa in la qodo oo la isku dayo mar dambe inaan beledweyne iyo magaalooyinka kale ee webiga ku dhegan aan dadku khatar naftooda aanay u gelin oo aanay ka qaxin waxaanu ammaanaynaa runtii dhallinyarada soomaaliyeed waxgaradka soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed dadweynaha soomaaliyeed meel kasta guda iyo debed sida ay ugu gurmadeen dadkooda sida ay ilaa hadda u wadaan gurmadkii ganacsatada soomaaliyeed ee madaxweynuu la hadlay ilaa hadda lacag xoog le ayay ururiyeen hal milyan oo dollar ka badan ayay ururiyeen aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanuna leenahay wejiyadaas aan sheegay kii koowaad baa ina ka dhammaaday kii labaad baan ku jirnaa labadii ugu waaweynaana waa inoo dhiman yihin oo ugu qarashka badnaa marka dadweynaha soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed iyo dawladaha aan saaxiibka nahay intaba waxaan leenahay hawshii waa dhiman tahay gargaarkii iyo gurmashadiina weli way socotaa inaan laga daalin sidoo kale waxaanu u mahad celinaynaa dawladaha aan saaxiibka nahay ay ugu horrayso dawladda aynu walaalahanahay jabuuti oo aad la socotaan inay iyaduna lix boqol oo kun lacag ah oo dollar bixisay isla markaana gargaar ay diyaarada ku wadaa uu socdo oo weli socdo waxaanu u mahad celinaynaa dawladda qatar oo iyaduna maanta diyaarad weyn oo sida gargaar ay timid hore qatar charity ay beledweyne uga qaybinaysay raashin aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanu u mahad celinaynaa dawladda turki oo iyaduna hay-adaheeda gargaarka iyo dawladduba ku mashquulsan yihiin waxna geeyeen inay dadkaas soomaaliyeed caawiyaan dawladda soomaaliya oo gurmadkaa ku jirta waxay kowdii bishii tobnaad laba kun sagaal iyo toban beledweyne u dirtay wafdi wasiiraah waxaanay ka samaysay xarun gurmad deg dega oo ilaa hadda ka dhisan beledweyne oo wasiiradaasi rangareeyaan ama ay wadaan howl maalmeedkeeda ayay ayay ayaa ayaa loo diray halkanna waxaa ka furan xarun kale oo gargaar oo afar iyo labaatanka saac shaqaysa oo ra-iisul wasaaraha jeeriyo guddigii loo magacaabayna ay ay fadhiyaan sidaad la socotaan labadii bishii tobnaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa tegey magaalada beledweyn si uu ugu kuurgalo culayska jira maadaama ay tahay meesha ugu ugu ugu dhibka ugu badani gaadhay maalintii isniinta ee labadii bisha dawladda soomaaliya waxay dirtay diyaarado markii ugu horraysay ee uu furmay eeraboodka oo dhowr maalmood xidhnaa oo gargaar geeyey welina diyaaradahaasi way socdaan berrina diyaarado badan baa tegi doona oo sida caawimada aan idhi maanta ayay diyaarad weyn oo afartan iyo laba tan sida oo gargaar kala duwana ayaa la qaadayaa berri oo la geynayaa gobollada dalka beledweyn oo keliya maaha beledweyn diyaaradaha ugu badan baa u baxaya laakiin sidoo kale waxaa la tegaya magaalada baydhaba oo laga quudiyo berdaale iyo magaalada baar dheere ayaa berri la tegaya markaas dadka soomaaliyeed ee biyaha barakaco maaragta ay barakiciyeen waxaa la siiyaa biyo nadiifa oo maalin kasta waxaa la dhaamiyaa ku dhowaad siddeetan booyadood boqol booyadood oo dadka biyo nadiifa siiya si caafimaadkooda loo daryeelo waxaa la siiyaa taandhooyin inkastoo aan weli lala wada gaarin waxaa la siiyaa cunto nafaqa leh ayaa la siiyaa adeeg caafimaad ayaa la siiyaa daawooyin fuqbaxa iyo waxyaalaha iskaga ilaalinayaan marka ay dabeecad tii ay ku noolaayeen ka duwan baa la siiyaa iyo mareekaneecooyin ayaa la siiyaa markaas waxaanu ku guulaysanay dawlad ahaan sidii aan dhici jirin muddadii dawlad la-aanta inaan hal qof oo gaajo u dhintay ama raad u dhintay ama dayac u dhintay aanu ilaa hadda jirin marka laga reebo marka laga reebo dadkii iyagoo gargaar bixinaya ay ugu badnayd dhimashadii noogu badnayd waxay ahayd wakiillo dawladda labada heer ka socda oo bixinaya gargaar oo dad soo badbaadiyey in dadkii ay soo badbaadiyeen iyo iyagiiba ay ay doontii la gadoontay dhimashada noogu badnayd halkaasay ka dhacday dhimashada kale way xadidnayd ama dad awalba duruufo caafimaad ku jiray laakiin qof kastoo dhintay waanu qornay dalka oo dhan ilaa lix iyo toban qof ayaanu ayaanu ayaanu samaynay oo inta ugu badani doontaa ku dhimatay marka dowladda soomaaliya waxay ku guulaysatay inay dadka badbaadiso haddana weli waxaanu ku mashquulsannahay inaanay dareemin dhibaato cunno dhibaato caafimaad maadaama ay guryahoodii ka baxeen iyo sida aan sheegay labada weji ee noo dhimana inaanu noloshoodii caadiga ah ku celinno iyo inaanu mar labaad ka ilaalino inay dhibaatoodaan ama fatahaadtan oo kale ah ay saamayso ugu dambayntii waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dowladaha aanu saaxiibka nahay intaba in culayska ay keeneen fatahaadda iyo roobabku ay weyn yahay wejiyada aan sheegayna mid walba taageero looga baahan yahay sidaas awgeed anigoo ammaanaya dowladaha dowlad goboleedyada iyo degaamada soomaaliyeed ee sida weyn looga gurmaday inay gargaarkii ay ay ururiyeen si deg dega usoo gaadhsiiyaan gacanta dowladda soomaaliya ama si nidaamsan oo iyagu ay maamulayaan oo dowladdu og tahay ay ku geeyaan dowladda soomaaliya iyadoo ka hortegaysa inaan waxaa gargaarkaa loogu talagalay dadka baahan inaan la musuq maasuqin waxay ku dartay wafdiga wasiirada ah garyaqaano iyo xeeraaliyayaal la socda gargaarka iyo meeshuu marayo iyo cidda ka faa'iidaysanaysa inay yihiin dadkii u baahnaa qof kasta oo ku xadgudba oo nolol ka daya dadkaa dhibaataysa waxa lagu gargaarayo waxaa la saarayaa maxkamad waxaa ku dhex jira hay-adaha gargaarka ee dowladda adeegaya maaragtay hawladeennada gargaarka waxaa ku dhex jira dad loo xil saaray inay la socdaan inaan wax musuq maasuqa dhicin inaan adeeg iyo cunto loogu talagalay dadka dhibaataysan qof si khalada ku qaada marka dadka goobaha ka shaqaynaya adeegaya waxaa looga digayaa inaanay ku sirmin sanadka aad baa u mahadsantay dowladda soomaaliya dalka soomaaliya horta dowlad buu leeyahay dowladda federaalka ah ee soomaaliya uu leeyahay nidaamka aynu qaadanay ee federaalisamka ah adduunka wuu ka jiraa wuxuu ka jiraa si nidaamsan oo la yaqaano oo dowladda dhexe mar walba ay leedahay dalka maamulkiisu inuu u shaqeeyo si wanaagsan doorashadiisu u dhacdo si cadaalada oo nidaamsan oo sharciga waafaqsan marka maamulada soomaaliya nidaamka federaalka ah ee ina ku cusub waxaad moodaa dadka soomaalida qaarkood inay si khalada u fasirteen oo u fasirteen inay yihiin dowlado madax bannaan mana aha inay yihiin madaxweynayaal adduunka madaxweynayaashooda u dhigma mana aha ma dhici karto adduunka maraykanku conton state buu ka kooban yahay meelaha aynu ka soo qaadanay oo dimuqraadiyadda iyo waxaan africa hadda ay ku dhex jirto ayuu ka mid yahay ma dhici karto state maraykanka ahi inuu baxo inuu putin la kulmo ruushka wax innaba dhici kara maaha markiiba maxkamad baa hor laga geynaya innaka waad aragteen iska dhoofayaan waddanaan cadow lahay gelayaan way iskala shirayaan dowladdu aan ogeyn bay wax fasaxayaan yacni nidaam federaala maahana nidaam fawdaa waayo hadda wax sharciyada uma haysto inuu madaxweyne aan dhiggiisa ahayn la kulmo idinkuna maalin kasta waa aragtaa marka dowladda soomaaliya waxay waxay u xil saaran tahay oo ku mashquulsan tahay in ay ummadda soomaaliyeed u dhisto nidaam federaaliya oo sharciga waafaqsan oo mas-uul ah waana inay ka warqabtaa doorashooyinka ka dhacaya sida dastuurku leeyahay maamul goboleedyada taas bay waddaa sunna waa jamaaco waxaa weeye urur runtii muddo dowladda kala shaqaynayay la dagaalanka argagixisada meelaha qaarkood dalka nabadgelyadiisa wax ka hayay wanaag baanu u haynaa dadkii soomaaliyeed weeye dadkii dalka lahaa weeye lagama xigsanayo laakiin nidaamka sharcigaa ha raaceen dowladda soomaaliyeed ha u oggolaadeen inay ay si nidaamsan uga warqabto u haagto in uu dhaco doorasho xor iyo xalaala oo si fiican loo soo doortay xildhibaanadeeda degaanka galmudug iyo degaanada kale ee dalka marka waad og tahay heshiis baan galnay waa lagu heshiiyey madaxweynihii maamul goboleedka galmudug iyo waa lagala heshiiyey in doorasho halkaa ka dhacdo waqtiguna wuu dhammaaday marka annagu waxaan doonaynaa in doorasho fiican dhacdo in doorasho xor iyo xalaali dhacdo doorasho dadku ka raali yahay inay dhacdo arrintaasuna waa jamaaca iyo dawladdana waxaanu rajaynaynaa inay dhammaato howl baa laga hayaa oo maamul dhisidii si nidaamsan oo loo midaysan yahay
wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir mareeyo kaas ahaa oo amarkaasi kusoo rogaya xubnaha federaalk qaybta ka ah ee maamul goboleedyada kulan wanaagsan ayada lena saaxiibayaal xulashada warasada ayaad dhegeysanaysaan raadiyaha cadana nagala socotaan gorra waxaan idiin soo gudbi doonaa awaamiir lagu soo rogo guddiga doorashooyinka ee deegaanada galmudug iyo ciidamo aad u fara badan oo dowladda federaalk soomaaliya ay ka dejisay magaalada dhuusamariib ee galmudug balse markaan
soomaaliya xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen
kulan wanaagsan ilana saaxiibayaal meel walbaa joogtaan habeen wanaagsan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland ayaa markaan aadiya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam midoobe ayaa maanta wuxuu shir guddoomiyey kulanka bila ah ee golaha amniga ee maamulka jubbaland kaasoo maanta ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland kulankaas waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka koowaad maxamuud sii aadan iyo xubnaha golaha xukuumadda ee golaha amniga ka tirsan saraakiisha ciidamada kala duwan ee jubbaland ciidanka xoogga dalka amisom iyadoo diradda lagu saaray qodobo kala duwan oo ay ugu weyn tahay sidii loo dadgeli lahaa sugidda amniga deegaanada maamulka jubbaland shirkaasi marka soo dhamaaday kadib waxaa faahfaahin ka baxshay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud siiid aadan sida aad arkayseen maanta wuxuu ahaa shirkii amniga dowlad goboleedka jubbaland iyo amsom sector six sector tree sector two iyo saaxiibada kale shirkanoo bishiiba mar la qabto isniinta ugu horeysa bisha ajandiis wuxuu ahaa furitaanka madaxweynaha warbixinta xaaladda amniga iyo siyaasadda dhammaan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland warbixin xaaladda cadowga bilihii lasoo dhaafay oo ay bixinayeen taliyayaasha ciidamada jubbaland kuwa xoogga dalka amsom sector six tree iyo two iyo saaxiibada kale oo ah kuwa dowladda maraykanka ee nagala howlgala xagga cirka soo jeedinta dib u xoreynta deegaanada cadowga gacanta ku haysto soo celinta iyo joogtaynta shiriirkii guddiyada isku dhafka ahaa ee ciidamada dowlad goboleedka jubbaland xoogga dalka iyo amsom joogtaynta xaruntii xog wadaagga ciidamada madaxweynaha ayaa warbixin dheer ka bixiyey xaaladda amni iyo siyaasadeed ee deegaanada jubbaland iyo guud ahaan halka ay wax marayaan madaxweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay in siyaasadda iyo la kala saaro amniga laba wax oo laisku khaldi karaan ay ahayn amniga inuu yahay mid lama taabtaana amniga inuu yahay midka ay u joogaan ciidamada la kaalmeeyey ciidanka soomaaliyeed siyaasaddan inay tahay wax ka madax bannaan amniga oo leh shuruuc iyo xeerar iyo nidaam iyo dastuur soomaaliya u degsan soomaaliya inay tahay dowlad federaal ah qaab dhismeedkeedana uu yahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka amnigana uu leeyahay qaab dhismeed oo ah midka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada dowlad goboleedyada uu dastuurku u ogolyahay sida daraawiishta booliiska iyo nabadsugidda oo iskaashanaya iyo ciidamada shisheeyaha oo amsom oo sharciga soomaaliya ku jooga oo gacan siinaya marka in la dardargeliyo sugidda amniga xoraynta deegaanada maqan si cadowga loo eliminaad gareeyo ama loo tirtiro oo meesha looga saaro waxaa warbixin bixiyey taliyaasha ciidamada aan hore u soo sheegay oo ayagana ka warramay xaaladda cadowga dhaqdhaqaaqyadii ciidana ugu dambeeyey guulihii la gaaray wixii khasaaruhu naga soo gaaray iyo wixii cadowgaba loo geystay iyo deegaanada cadowga hadda uu ku sugan yahay tirada iyo waxa ay qorshaynayaan iyo howlgallada ay wadaan waxaa hoosta laga xariiqay in hore loo dhaqaaqo oo deegaanada maqan la xoreeyo taas oo fariisimada furmaha hore ee ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ay ku sugan yihiin ay suurtagal tahay inay ciidamada amsom gaaraan si ciidamadaasna ay hore awood ugu helaan inay u sii socdaan qorshayaal baa loogu heshiiyey ay ahayn inaan saxaafadda la wadaagno waxaa la joogteynayaa guddiyadii isku dhafka ahaa oo wiigli ama wiigiba mar kulmi jiray xilliyadii doorashada dheereed lagu jirayna uu dabac ka yimid inay mar labaad dib loo abaabulo shirarkoodiina ay joogto noqoto waxaa lagu dhiirigeliyey xarunta xog wadaagga ciidamada inay si joogto ah ayagana hawshooda u gutaan runtii shir aad aad u qiimo badan buu ahaa aragti dheer baa laisku weydaarsaday talooyin dalka soomaaliyeed iyo qarannimada soomaaliya iyo reer jubbaland bay dan ugu jirtana waa lagu gaaray
maxamuud siyaadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland ayaa kaas ahaa faafaan ka bixinayay shirka golaha amniga ee jubbaland oo maanta shir guddoomiye madaxweynaha jubbaland islamarkaasna looga hadlayay xaaladaha ammaan ee jubbaland kana dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland ayaa kaas ahaa kulan wanaagsan elana saaxiibayaal xulsha wareysada ayaa dhegeysanaysaa raadiya cadaadana waad nagala socotaan saaxiibayaal galmudug ayaa markaan dib ugu soo laabanaya dowladda federaalk soomaaliya ayaa saaka hore waxay ciidamo ay geystay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ahna caasimada galmudug kaasoo diyaarad lagu soo qaaday magaalada caasimada ah ee muqdisho ciidamadan waa kuwa sida gaarka u tababaran ee loo yaqaana haram cad ayaa gaaraya ilaa konton askare sida ay raadiya xadaad u xaqiijiyeen ee lawalaadiya lagu kalsoonaan karo oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug wararka aan ka helin dhuusamareeb ayaa sheegaya in ciidamadaasi lagu xoojin doono kuwa dowladda ay ku sugan dhuusamareeb islamarkaasna ay la wareegi doonaan xarumihii ay maalin ka hor ka bixeen ciidamada elsunna ee magaalada dhuusamareeb ee galmudug dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddo u dambeeyey ciidamo ku abaabuleysay galmudug gaar ahaan dhuusamareeb oo weli ay ka taagan tahay khilaafka u dhexeeya khilaafka ka dhashay arrimaha doorashooyinka la filayo in dhowaan ay ka dhaceen magaalada dhuusamareeb ee galmudug gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug macalinuur cilmi cabdulle oo qadka telefoonka aan kula hadlay ayaa ii xaqiijiyey in ciidamo aada u fara badan dowladda federaalk soomaaliya ay geystay magaalada dhuusamareeb ee galmudug caasimada dhuusamareeb ee xarunta galmudug amnigeeda waa beello aad buu u fiican yahay alxamdulillah boqolkiiba boqol waa amni laisku halayn karo horena usii xana qaadi doon haddii alla yidhaha ka jira walaalo xilligaas xilli la kala aragti duwanaayo oo qolaba si u aragtaayay had laakiin xilliga hadda aan joogno isku aragti ayaa laga yahay ciidamada kuwa hor ugu sugnay iyo kuwa la keenay dhammaantood waxa weeyaan iyo kuwa amisom waa ciidamo amniga wada sugaya kuwa gudaha ka howlgalaya iyo kuwa xarumo lagu talagalay sida ciidamada amisom garoonka maxaankuirada gacanta ku haya marka kale aragti duwanaantaas waxa weeyaan xilli xoogay wax yaroo ducaa ay jireen ahayd iyadana ogaasha waa ka baxda walaal ciidamada gudaha ka howlgala waa ciidamo isku dhaf ah ciidamadii hore stateka u lahay iyo ciidamadii sidoo kale qaranka ahay wax alla waxay gurmud u baahdaan iyo wax alla waxay gacan u baahdaan kuwa goobaha kale kusoorayay ka helayaan waxa isku dhexeeyaa allayidhaa iyo wax layidhaa nidaam darro iyo wax cabashada hadda ka taagana ma jiraan
gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayuu kaas ahaa oo raadiya xalaad u xaqiijiyay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ka socda ay ka degeen maanta garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug islamarkaasna ay la wareegeen dhowr xarumood oo ku yaala gudaha dhuusamareeb kuwaasoo maalin ka hor ay ka bixeen ciidama taabacsan ururka helasunna oo xiisad siyaasadeed dowladda federaalk soomaaliya iminka ay kala dhexayso intaan ka bixin wararka galmudug amar ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa saaxiibyaal waxaa lasoo sheegay in lagu joojiyo dhaqdhaqaaqa la xiriira dhinaca doorashada oo ay wadaan xubnaha guddiga doorashada iyo dhismaha galmudug ee uu magacaabay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakar cali xasan amarkaa loo ogeysiiyey hogaanka sare oo lusunna iyo saraakiisha xarunta inji ayaa lagu sheegay in arrimo la xiriira dhinaca doorashada aysan qaban karin guddi ka madaxa banan guddiga ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee dowladda federaalk soomaaliya soo magacaawday xubnaha guddigaasoo magacaabay sheekh shaakir ayaa looga degay kulamo ku saabsan arrimaha doorashooyinka islamarkaasna lagu wargeliyey in wakiil ay ka yihiin guddiga dowladda federaalk soomaaliya u magacooday arrimaha doorashooyinka iyo galmudug loo dhanyahay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxmed shaakar cali xasan ayaa horey u magacaabay guddiga doorashooyinka galmudug kuwaasoo soo caadaa shaqooyinkooda uga wata magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaan la ogeyn waxaa shaqadooda ka bedeli doono amarkan kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalk iyo dugshinta ee dowladda federaalk soomaaliya saaxiibiil xiriir aan la sameynay ee guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka galmudug oo soo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug si aan wax u weydiino amarkan kasoo baxay ee wasaaradda arrimaha gudaha noomaysan suurtagelin sidoo kale waan xiriir aan la sameynay wasaaradda arrimaha gudaha xafiisyada kala duwan noomaysan suurtagelin saaxiibiya laftoodan qadka telefoon kula hadno balse saaxiibyada markay ugu horeysa nala hadlaan waan idiin soo gudbi doonaa howlshagureysada dhegeysanaysaan raadiyo xaadan oo nagala socotaan saaxiibayaal magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa markaan dib ugu laabanayaa wasiirka wasaaradda waroofinta ee dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya oo maanta hadal ka jeedinaya kulankii aqalka sare ee la horkeenay wax ka bedelka xeerka warbaahinta ayaa sheegay in xilligan biraha bulshada ay saameyn ballaaran ay ku leeyihiin dunida islamarkaasna si wanaagsan iyo si xunba loo adeegsado wuxuu sheegay wasiirka wasaaradda waroofinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayan maareye in waxyaabaha lasoo dhiga baraha bulshada ay yeelan karaan saameyn badan islamarkaasna ay jiri karaan dad si xun u adeegsada islamarkaasna madaxda qaranka ku aflagaadeeya xildhibaanada aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya ayuu ka dalbaday in sharci xakameeya dadka baraha bulshada wax ku qora ee aflagaadeeya madaxda qaranka in lasoo saaro waxa uu sheegay in sharciga saxaafadda uu dhigaya in dalku yeesho warbaahin madaxa banaan oo awood leh sidaas si la mid ahna siyaasadda dowladda ay tahay
mudanayaal sida aad la socotaan dalkeennu wuxuu leeyahay warbaahin ballaadhan oo isugu jirta mid dowladeed iyo mid gaar loo leeyahay midda dowladeedoo laba heera heerka federaalka iyo heerka dowlad goboleedyada waxaa kale oo jira oo iyaduna warbaahinta ku soo korodhay warbaahin danabeed ama social media oo ah warbaahin xoog leh oo dad badan oo aan markaa liisan warbaahineed haysan haddana u isticmaalaan qaab warbaahineed oo warar badan bulshada ku gaadhsiiya sida uu dhigayo qodobka siddeed iyo tobnaad ee dastuurka siyaasadda dowladda soomaaliyeedna ay tahay waxaa weeye in dalka soomaaliya uu yeesho warbaahin madax bannaan oo xor ah si bulshadu u hesho warar isu dheeli tiran oo dhinacyo badan ka yimi mudanayaal sida aad ku arki doontaan sharciga aad haysataan oo aanan qodoqodob u akhrin doonin laakiin nuxurkiisa aan halkan ka sheegi doono qodobkiisa afariyo tobnaad wuxuu dhigayaa in la dhiso golo warbaahineed oo ay ku midaysan yihiin dowladda warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo bulshada rayidka ah ama bulshada soomaaliyeed si loo ilaaliyo xuquuqda iyo saamileyda warbaahinta saddexdaa gacmood waxaa loo sameeyey in gacani ay tahay gacantii warka soo faafinaysay oo isugu jirta midda dowladda iyo midda barayfidka ah dowladduna ay tahay mar labaad regulaytarkii ama hay-addii sharciyaynaysay ee nidaaminaysay adduunka waxaan nidaam lahayn ma jiree warbaahintaas dadweynaha iyo bulshada rayidka madaxdooduna waa dhegaystayaasha ayay wakiil ka yihiin markaa saddexdii gacmood ee wada lahaa dhegaystihii iyo warbaahiyihii iyo nidaamyihii ayaa guddigaa ku wada jira si qolo waliba qolada kale ay u miisaanto dowladdu aanay xadgudub aan sharci ahayn ugu samayn warbaahinta warbaahintuna aanay xadgudub ugu samayn dhegaystayaasha oo bulshada rayidka ahay madax ka tahay waxaa la dhahaa adduunka caaqido caalami ah xornimadaadu waxay ku eg tahay inaanay ku xadgudbin xornimo kale xuquuq kale marka qof kastoo xora hay-ad kastoo xor ah wax walba xor ma aha inaanay xuquuq kale xornimo kale inaanay jirin wey oo aanay waxu dhiminin marka dhegaystayaashoo kale waxay xaq u leeyihiin inay helaan war war xaqiiqa oo aan been ahayn waxay xaq u leeyihiin muwaadinka hay-adaha dowladda hay-adaha barayfidka inaan lagu xadgudbin oo been laga sheegin marka golahaas isu miisaaman ayuu sharcigani dhisayaa haddaadan sixisaan sidoo kale mudanayaal sida ku cad qodobka lixaad ee sharciga sharcigu wuxuu nidaaminayaa howlaha kala duwan ee warbaahinta xogaha ay u gudbiso bulshada qaab qaabka ay u wada shaqaynayaan wasaaradda golaha warbaahinta ururada warbaahintu ku midaysan yihiin ayuu nidaaminayaa iyo sidoo kale sida warbaahin qof ku noqon karo ama weriye sharciyad ku heli karo uu ku shaqeeyo ayuu sharcigani nidaaminaya waad garan kartaan mudanayaal dalkeenna oo sida aad ogtihiin sida aan sheegay warbaahin ballaadhan leh burbur ka soo kabanaya weli loan orderka ama sharciga fulintiisa iyo kala dambayntu aanay xoog lahayn warbaahinta soomaaliyeed ee madaxa bannaan ama gaarka loo leeyahay ay kortay bilaabantay oo kortay xilli aan dowlad jirin ama dowlado aan xoog badnayni jireen warbaahintu tahay awoodda saddexaad ama afraad oo dowladda iyo ay ku soo dhow yahay ee wax bedesha ee wax kicisa ee qaran dhista ee qaran dumisa muhiimadda sharciga inay leeyahay way la fahmaysaa haddaan wax yar idinka siiya mudanayaal taariikhda uu sharcigani soo maray wuxuu soo bilowday dowladdii carta labadii kun waxaa wasiirka warfaafinta ahaa doctor ibi xilligaas ayuu wax yar ururiyey laakiin iyadoo aan weli laga dhigin wax qoran oo buug laga dhigay intaan ogahay ayay dowladdii adigu ama duufaanadaa siyaasadeed iyo shirarkii ku kaceen ama ah xilligeedii dhammaaday ama isaga la bedelay waxaa buug laga dhigay markii ugu horreysay oo anigu aan ahaa wasiirka warfaafinta ayaa laga dhigay sharci buug ah oo qoran oo laga wada hadlo wuu socday ilaa labadii kun iyo haniyo tobankii afariyo tobankii wasiir kale oo warfaafinta mudane mustaf sheekh cali dhuxlow ayaa golaha wasiirada ka ansixiyey afariyo tobankii sebtembar laba kun afariyo toban halkaasaa isaguna uu markaa shaqadii laga bedelay oo aniga laygu bedelay mar labaad waxaanu horgeynay golaha shacabka oo markaa aqalka sare ma jirin golaha shacabku wuxuu ansixiyey disembar madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa saxeexay tobankii janawari mudane xasan sheekh maxamuud sidaasuu sharci ku noqday markii ugu horreysay dowladdan hadda jirta ee nabadiyo nolol markii ay timid oo uu wasiirka warfaafinta ahaa mudane diriiso allaha u naxariisto ayaa cabashooyin ka yimid warbaahinta gaarka loo leeyahay ama ama dadka aan dhihi karo saamileyda warbaahinta awgiis ayaa la yidhi dibufirinha lagu sameeya laysku afkartay wasaaradaha wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha maamul goboleedyada iyo wakiilada iyo ururada ay ku midaysan yihiin warbaahinta xorta ah ayaa ayaa saa isku afkartay markaas saddex iyo labaatankii sebtembar laba kun toddobiyo toban shir dhacay oo intaasi isugu timid ayaa lagu go-aamiyey arrinkaas wixii ka dambeeyey kulamo aada u badan baa la qaabtay oo dalka gudihiisa iyo meelo bannaankiisa nairobi oo kale lagu qabtay oo qodobadii laga keenay konseynka ama lagaga dooday qodobada laga keenay cabashada way fara badnaayeen waxaan ka xusi karaa qodobka soddon iyo shanaad oo lahaa wariye waa inuu noqdaa qof jaamici ah taasoo maadaama aynaan lahayn jaamacad waa leenahay hadda
wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir mareeye gaasaha hogolaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya ka dalbanayay in dalka loo keenay sharci madaxa bannaan oo xakameynaya ee dadka baraha bulshada ku aflagaadaya madaxda qaranka qaybgudumi barnaamijkaasi soo gaaran waxaad kusoo dhawaataan kalamaan hilka baladweyn ninkii ka hara haybta kama dhalan hilka baladweyn oo ninka ka hara haybta kama dhalan hobayooba hobayooba hillayeela hobayooba hidiya hube hobayooba wareen dhex kala maanay sidii horeba abwaan xasan genay u sheegay reerkii kaa dulguuriya dariskii wax kugu tara markay dani ku haysaa dadku kala ogaataa marka hiilka beledweyn ninkii ka haraa haybta kama dhalan reegarow waa ku heesay oo gurmad u samaynayay dadkii daadadka oo hagarla'aan badan muujiyey marka sida reer garoowe ama puntland oo dhan ay gurmadka hagarla'aanta u muujiyeen ayaa cid kasta laga rabaa iyo gobol kasta warnimayow reer garoowe qofkii gurmadkii reer beledweyne ka hara haybta soomaaliyeed waa ka saareene hadda bal wax isku soo dardarayaadnaan soomaalida ka bixin war anigu waxaan maqli jiray allow hagarow hallow maaliga haleelaha siin ayagoo lagu heesayo war gobollada soomaaliya haba kala dadaal badnaadeene gurmadka looma kala harin war farxaan oo been ha sheegin bu'aal waxba kama imaane hoylam goodle aan waxaa oogayaaba xalay kii oo waxaa dhigaysaya oo xildhibaan oo jeeso la dhahaaye bacdeen beledweyne biyihiiskaas ka dhex warramaaye waxaas dhahay ma ahaan dadkii biyahaas ku dhimooyaan bacdeen macaawin waa tuurantaa man la bixiyooye aan waayaabay dadka markii dhintaan macaawin malu duuri rabaa warnimayow horta soomaalidu masiiba haddii ay dhacdo sida laysugu gurmado waa yaqaani uun iskoolkaasna waa ka soo baxeen laakiin waxaysan aqoon sida looga hortago masiibadu intaysan dhicin waxaana la yidhi balaayo daba la qabta ma lahana gafuur la qabtay leeda ilaahayow gafuur balaayo aniga ha ii dhiibin hoy bilaahi gafuurkeed adiidiidde ayd dhammaanteed maarartaa ma ku sii haynaa war adeerima ka soo xabaala toose su'aal baan burco ka sida nin burco jooga oo siciid maxamed ibraahiim la yidhaahdo oo lagu naanayso siciid caateeye ayaa su'aalii soo dhiibey su'aashaasina waxaa ku socotaa maday isaaq markaa wuxuu yidhi dhibaatada ka dhacday beledweyne soomaalidoo dhan beledweyne way gurmatay xataa somalilanoo ka goday beri hore soomaaliya markaa baydhabo maxay rabtaa ma in iyadoo keliya loo gurmado oo aan iyagu dadka aanoo gurman qowdhanow hadda ka hor xasan aadan samataraa hargeysa ka qaaday hees la yidhaahaa kaba bannaanshe markaasay waxay dhaheen mar raa waaxid xasanow heesti suudaan taheed noogu soo celi marka hadda maday isaaqadow su'aashaas ka jawaabo heer burco iyo heer hargeysa ma fahmaayaanoo waxay u qaadahayaan buurtoo kitaalo banooda ballankeynahaaye ay u qaadayaane marraa waaxid ku soo celi haddana maahino maye ma rataaniyay dalbanayaan war horta su'aashaas maday isaaq inuu ka jawaabi karo u malayn maayo sababtoo ah gobollada markaan daawanayno gurmadka ka socda weli baydhabo ma hannaan daawan hadda gurmad ka socda hadda ka horna waxaa la yidhi ninbaa ceel ku dhacay marka dadaa u soo gurmadoo rabay inay ceel ka bixiyaan keen gacantaa la yidhi waa laabta gacantii nin garanayaa wuxuu yidhi war keen gacanta ha dhihinine hoog gacanta dhaha hoog gacantaa la yidhi waa ku soo boodo waana qabsado ceelka saasaa looga bixiyey marka maday isaaq kollayba hooda waa ogol yahay ma keentaa dhibaysa ma ogola xaadka leedahay maday isaaq yaa hoo jeceloo keen nacab qortina miyow inoo dad waalan isin atinga siin sheegay su'aalo lanka li weydiiyey maday isaaq li leey aana naftee ahaay jawaabtiyayna ku wareertanba mahayna wadaadkoo sheekh cabdulla nuurudiin huurshawlaaraw ahto ka hor ilaahay nahrisa ma eri jiray wax bihi waa banaanteehe wax buuqay waa badan yihiin ya eri jari hortiinoo wallibiimal inisdiitin laakiin hoobisin walbiyowkin makorofan iyoonay tv iyoonay raadi kalilhadalan faasan taasisin meeliliseesan gorodaasan unutidana mani iyoonay galadba maykuweydiya sa'aadi awalin dhiibe galantaana midgeed madi dhiibas tambiteedna manoo aragaasa
warmada isaaqaan la qabaao sadaqa la bixinayo laaf la soo gelaya weligay maarka hoy usfadahaadda markii oo webiga oos bannaanka soo joogsaday laif ma ahayno sadaqada laif maxaa ugu diidaysiin warmada isaaq wuu istifaacayaae kor iyo hoostoona waxba lagama hayo dowshow ani walgaradi sheengma fadaano hoole goradaan war anaa idiin warramaaye dhegaysta maday isaaq hoo waa raba keen waa dhibaysaa qamdigaa u weyn warwar maysiin xaaji muuse suudig wuxuu yidhi dowladda soomaaliya iyo gobolka banaadir canshuuraha ha iska qaataano reer shabeellena waxba yaysa tarin insha allah waa isku tashanaynaa gobolladii kaleo noo gurmadane waa u mahad celinaynaa senatar muuse suudi mayba hilmaamey dawladdu ino mardhow kaambeenkale fadaas walaaje dhon in dhiibi korno war dawladdu miisaaniyaddii waa korortay tiriye see shan boqoloo kun ugu qorshaysa fatahaadaha war wax ma ogidiine dawladda naftirkeedaba hoo jeceloo keen neceb anigu qof dhiibay iyo qof aan dhiibinba waxaan dhihi lahay iga daba qaadahow intii wax dhiibaatay dhuurow maxaad iga sugayseenhay aniga iyo intaan wax dhiibaanay maxaa kalood iga sugaysiin haddana war midda dambe aamiin intaan wax dhiiban baan ka mid nahay wartan hore aamiin inta wax dhiibataan ku jirnaaye war ducadii ninka duceeye isku duubay maxaad u kala doonateen adeer wuxuu dhurayeyba annagu garan mayno faataxa ku dhasha faataxa ma diidaa la yidhi warwar ma haysiine dhuusabare maanta dawladdu ciidanka lay geysay marka waxaan la yaabanahay colka intaasoo ciidan loo dhuraya halguu joogaa war gurmadka beledweyne ku socda mid la mid ah dhuusamareeb ku socda beledweyne macaawina la geeyaaye dhuusamareeb hub iyo ciidama macaawin lagu dhiga aryaa naga shibdhe la'aanay dhaantaahe warnimiya umayleeray eeranlanki ama olooysa ka shakiisinya wala iidan meelanka dhoobaho shaki jara war dhuusamareeb ama ciidan ha la geeyo ama yaan la geyne arrinkeedu waa soo dhowdhow yaha baa layidhi odayaashii inji joogana ciidankii waa ka kala tageenaa layidhi marka arrintaasi inay mar dhow iska dhammaanayso u eg tahay ilaahayow eedoon leesku dhammaan ay iska dhammaato arrintaas oo ijiid aan ku jiida miyay iska daayeen war wasiirkii hore ee amniga galmudug taardhuulaad wuxuu yidhi koox gaar oo hadda ahlu sunno la yidhaah ma jirto war jameecadiina inkastoy soomaalidu wada ahlu sunno tahay haddana dadkii ahlu sunnada ahaayo mees ka soo dagaalamay nimanka hadda joogaa nasakhay marka dawladduna heshiiskii hore ay la gashaaba baadil ahaa war ma dhiino wuxuu yidhi labadii xaqdarre ku heshiisa xaqaa isku dira waxaysan lahayn bayna ku heshiiyeen dawladdii alsunna war cabdiraxmaan cabdishukuraadda ka hor markuu xaafid dhuusmareeb ka baxay wuxuu yidhi shaakir iyo macalin maxamuudow kama dambayn doontiin sababtoo ah nabad inoo la anqaanaaye dibigii caddaaye kii madoobaay ayaad noqon doontaan war xaafid dhuusamareeb markaas waaba ka baxaye macalinku hadda waa ku dhex go'doonsan yahay hooy macalinka omeeha ku go'doomi macallimiinta omeehan ku xihan maa loo soo wadaa war nimayo anuu macalinka lababa yaabaniye shiikh shaakirkii muddada dheer lalahaa war macalinka ka har war macalinka ka har xaguu ku dambeeya war guddoomiya dhuusamareeb xaaladda markay ku xumaatuu arkay qamiisku iska siibi suudu hore ka gashtay warwar ma haysiine niman daacish seegtay oo soomaaliyaan joognaa yidhi dabkood habba ee waxay dhaheen hogaamiye cusub oo daacish magacaabataan taageersanna war ninkay taageerayaan ma arkeen war waxay rabaan ha taageereen ilaah ayse hogaamiyahoodii hore la dila annaga naga aarin war waxay taageerayaan ha taageeraane ilaahayow aysan ununka qarax nugu taageeri war yaa taraa maa dila maxay annaga nooga aarayaan maxay naga rabaan war nin la yidhi abuu yaxya alibi oo maraykanka ku duqeeyey yemen hadda ka hor waxay dhaheen qaraxii hargaha iyo saamaha aan ugu argudaynay marka taraam iyo soomaaliya uma kala socnee shartooda ilaahayna reed mariyo war horta waa la ducaystaa laakiin daafac baa la rabaa oo marka ma cudurka kaa gala fardaha ayaa laga gubaa dameer calaa kulli xaal nimankaas haddayna maqlayaan raalli ha ahaadeen hadda ka hor nin odaya ayaa arrin shabaab ku saabsan la weyddiiyey markaasuu inta salaamo naqsadoo dhinacyada eegay ayuu rag uusan aqoon arkay kadibna wuxuu yidhi weligay dad ila jooga ma xaman hee si ahaan runtiis waa nima xaman karta bilaayadiis maxaa kuu geeyaha horta markuu dulyar lahaa maxaa yaab isdaba yaal ma waxaanoo kalu arkay warwar mahaysiina ciidanka kenya waxaa la yidhi wixii shabaab u geysto waxay ka gooyaan shacabka soomaaliyeed war shabaabka laftooduba wixii kenya u geysta shacabka soomaaliyeed bay ka gooyaan warniyo shacabka soomaaliyeed magafuuradoodiibaa u ekaaday war warkaan naga dhex gelinine hay-adda u dada xuquuqda aadanaha waxay soo bandhigtay in ka badan toban qof oo ciidanka kenya ay dileen iyo ceelal ay duugeen dowladda maraykankana waxay ku eedaysay ciidanka kenya inay shabaabka iyo soomaalida kenya kala garan waayeen arooda ani markii horeba waxaa ila gardarnaa soomaalida kenya sheeganaysa war aadan bara ducaale waa ku faanaa war soomaali kenyaankan dhow maxaad ku diidaysaan soomaali maraykan iyo soomaali ustareeliyaanba waa rabtaane war kenya war kama haysiina war kaloo yaab laha ka yimid horta kenya qaad yaab lahaa ka imaan jira haddana ma war yaab lahaa ka yimid baddii soomaali waa iska dhaafnimi ay dheheen war waa waalantiina hanugu hor ordinina jooga xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya wuxuu yidhi wafdiga aadan barre hogaaminayo kismaayo tegey oggolaanshaha dawladda soomaaliya ku tageen waxayna ka qayb galeen doorashadii xortaada xalaashii aad madaxdii lagu doortay calimasaarkeeda dowladda soomaaliyana raalli ka aad buu yidhi madaxdii meesha lagu doortay axmed madoobe warwarka kenya waa inkirmaad iyo nabiibe oo maar galeen haddii kismaayo lagu dooran lahaa oo dowladdu raalli ka noqon lahayd araada war ma haysine cayaartii degmooyinka xaggay ku dambaysine cayaar waxay tahay daadaa dadka nafta u keenaya war guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish nabadii noolo waxay rabtaa leer inay gobolka la maamusho isna wuxuu rabaa maamulkiisu inuu u madax bannaanaado oo haddii u magacaabeen ma ku simaano arkusimo mahe waa guddoomiye buuxa war waxaa la yidhi garaadhaha ninkii loo suroo shaqada loo saantay inuu saabsho howlaha haddii loogu simi waayo ama socoto iyo koox safara laga sarraysiiyo soo inay sidii lala jeclaa seegan tahay ma war nimanyo waxaa la yidhi jacbur gabaya anigoo yar baan caaqil ku ahaaye weligayba waa tirin aqiinsheeka daba dheere balaan soo fataho maanta waad ku cayilaysaane ma mucaaradee dawlad waan yara dhaliilaaye runtoo laysku sheegaana waa cay fadeexadahe maalmahaanna kuma sii jirto aamus baa timide ha yeesheese been lama rabee ways casilayaaye asagay u taallaa ninkii ciil dibirayaaye mana raba in laysoo xiroo waan cabsanayaaye haddii lay qasbaayana xabsiga wayska gelayaaye waana qodob dastuuriya inaan kala xishoonnaaye musuq maasuqana xoolaha loogu dawgalaye qarandumis inuu geelu yahay horeba loo sheegiye ukuntuna saxay nuugtay baa loo maxkamadayne bangigana dameer baa u dhacay caada qaata ahe digaaggii akownada jabsaday waa la soo xiraye riyihii baxsaday baan mushaar cidina siinayne imtixaanka waxarihii fashilay booto lagu laayiye madaxdana xanaaqoodu wuu sii darsanayaaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin dayntana hufnaantaa darteed way cafinayaan
waryaa gabaygaada cadaalad maa xoola doorkii aad ka tagday waree unu duur hoolalin jiraana haankan niiluroganba anaa ii jiraan waryaa waryaa dawladnimada kooximo leh dalkay ka dhacaysaa aroo kale jooga haye hantimaad
aamusa waxaana ku sugn waxaana sugaysaan loo garan mayna
waryaad ilaahay ka cabsada waryaad ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada nagataga tunka ku qaxe
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan intaana ka bixin saaxiibayaal dowladda kenya ayaa maanta waxay shaacisay in wafdi ka qaybgalay xafladda calaamasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa ogolasho ay ka haysteen dowladda federaalk soomaaliya ee uu hagaasho maxamed cabdulaahi farmaajo kanyaatigii tegay sida ay ugu dabaaldegi lahayn guusha doorashada xorta iyo xalaasha ahayd ee sida nabdoon uga dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland waxay halkaasi joogeen aqoonsi iyo ogolaansho ay ka haysteen dowladda federaalk ee soomaaliya qasab kuma aysan tegin halkaasi dowladda federaalk soomaaliya si buuxda ayay ugu warhaysay ayuu yidhi xogayaha joogtay ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka kenya oo warbaahinta gudaha wadankaasi waddanka kenya la hadlayay meeri wuxuu sheegay in haatan xiriirka labada dal uu wanaagsan yahay inkastoo ay jeclaan lahayn in arrinta badda lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda i c g isagoo u warramay warbaahinta b b c ayuu ku celiyey in dowladda federaalk soomaaliya ay sii iweyd wafdiga ka qaybgalaya xafladda calaamasaarka madaxweynaha jubbaland oo aysan jirin waxaad gudub ah oo dowladda kenya ay ku samaysay ummadda soomaaliyeed mowqifka dowladda kenya ee ah in doorashada dhowaan ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland ay ahayd mid xor iyo xalaal ah si nabad ahna uga dhacday magaalada kismaayo ayaa ka hor imaanaya warqad dowladda federaalk soomaaliya ay soo saartay kadib doorashada jubbaland warqadaas oo ay ku sheegtay inaysan aqoonsanin doorashooyinka ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland dowladda federaalk war ayaa kasoo saartay warka kasoo yeera kenya ee ahaa in dadkii ka qaybgalay xafladda calaamasaarka kenya uga qaybgalay ay la socotay ee dowladda federaalk soomaaliya wasiirka warfanta dhanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya oo la hadlay warbaahinta b b c da ayaa beeniyey in dowladda federaalk soomaaliya ay ogeed wafdiga kenya uga qaybgalay xafladda calaamasaarka madaxweynaha jubbaland oo ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland wasiirka warafinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa yidhi warka uu sheegay agaasimaha guud meelo badan ayuu taabanayaa laakiin qodobka ah diyaarad iyo madax kenya ka tirsan kuma xadgudbin soomaaliya waa war aan wax kama jiraana waxaa loogu yahay in dowladda federaalk soomaaliya ay warqad ka soo saartay oo ay tiri diyaarad kasta oo kenya ka imaanaysa ciddii doonta hacidii doonta ha saarnaatee wayna soo martaa magaalada caasimadda ee muqdisho taas oo ahayd wafdigii diyaalad degtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose inay jabiyeen sharcigii dowladda federaalk soomaaliya ay kusoo saartay diyaaradaha tegaya ama ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland labada dal ee soomaaliya iyo waddanka kenya waxaa u dhexeeya khilaaf muddo soo jeetamaya oo ka dhashay muranka badda kaas oo soomaaliya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga i c g ee waddanka netherland wasiirka fanta dowladda federaalk soomaaliya oo la hadlay arrintaasi khilaafka ka dhashay waxauu sheegay in soomaaliya ay xalinayso xiriirka labada wadan ee sii xumaanaya barnaamijka intaas shacaa ku dhaya waxaan kaga tegay heestaantani kulan dambe waxaan leenahay saaxiib yaal habeen wanaagsan
madiidayna inaynu doodanaay waa dalkaygiyo baarcadaydo madiidayna dib u heshiisiin madiidayna nabadda dalkeed madiidayna inaynu doodanaay waa dalkaygiyo baarcadaydo
waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaaggeenna qodanaa dalkeennana daafacnaa
allahayow deeqadaale allahayowow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee allahayow deeqadaale allahayowow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee
aanu ku ducayno wada ducaynen noo ducay madaxweyne madaxweyne haddaan dilo dalkayga ma soo amaahanin waa dadkaygii qalcadaydii
matiidayna dib u heshiisiin ma diidayna nabadda dalkiin ma diidayna inaynu doodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo matiidayna dib u heshiisiin ma diidayna nabadda dalkiin ma diidayna inaynu doodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo
waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalageena qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalageena qodanaa